saacadihii lasoo dhaafay in ka badan konton tahriibayaal isugu jira soomaali iyo etoobiyaan ayaa waxa ay ka baxsadeen guri lagu haystay oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika mar qura ayaa dadkan lagu arkay waddooyinka ku yaala xaafadaha ka tirsan magaalada johannesburg waxaana qaarkood gacanta ku dhigay ciidamada booliska ee dalka koonfur afrika kuwaas oo sheegay inay baarayaan kiiskan ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga muddada ay dadkan oo ay carruur ku jiraan lagu haystay guriga ku yaala dalka koonfur afrika waxaana wariyayaal booqday goobta ay sheegeen inay ku arkeen in dadka xidhan ay ahaayeen kuwo nolol xun ku jiray waxaan markii hore maqalnay qaylo waxaan sidoo kale aragnay muraayado jaban iyo dad si deg deg ah u cararaya waddooyinka oo qaarkood dharla'aan yihiin qaar kalena royti ay gacanta ku sitaan ayuu yidhi qof ka mid ah ilaalada deegaanka dhacdooyinka noocaana ayaanan ahayn mid ugub ku ah amaba ku cusub dalkan iyadoo falkan uu ku soo aadayo horaantii bishan janaayo ee sannadkan ay mid la mid ah tan oo kale ka dhacday isla xaafadan kadib markii ku dhowaad labaatan etoobiyaan ah laga soo badbaadiyey guri la sheegay in lagu haystay si kastaba dad ka soo kala jeeda waddamo dhowr ah oo ay ku jiraan soomaali ayaa siyaabo kala duwan uga xirxiran xabsiyada dalalka caalamka kuwa oo wajahaya xaalad nololeed aad u liidata haddaba waddanka ugu badan ee ay dadkan dhibaatada xooggan kala kulmaan ayaa ah dalka liibiya oo dhaca waqooyiga qaaradda afrika dhowaan ayay ahayd mar soomaali badan oo tiradoodu gaarayso boqol afartan iyo shan qof laga soo badbaadiyey liibiya kuwaas oo dhibaatooyin daran ku wajahayay xabsiyo ku yaala dalkaasi